halkani waa radio las qoray kusoo dhawaada radio las qoray dhegeystayaal waa mar kale iyo caweyskii radio laas qoray oo aad kala socotaan barta internetka ee ciwaankeedu yahay laasqoray dot net dhegeystayaal barnaamijka caweyska caawa waxaanu idinku haynaa waraysi khaas ah oo aanu la yeelanay caaqil warsame aadan geesood oo ka mid ah caaqilada sida weyn looga yaqaano gobolka sanaag weliba degmada dhaxaar caaqilka ayaanu waxaanu ka wareysanaynaa arrimo tiro badan oo ay ugu horeeyaan arrinta la dagaalanka dhuxusha iyo meesha ay marayso hadda maamul goboleedka maakhir state of soomaaliya iyo arrimo kale oo badan ee dhegeysi wacanoo wanaagsan caaqil waxaad nooga warantaa marka u horeysa arrinta maalmahanba ka taagnayd gobolka sanaag ee ah arrinta la dagaalanka dhuxusha ama dhuxulaysiga arrintaasi warbixin kooban ma naga siin kartaa
waa idinka siin karaa arrintaasu muddo badan ayaad ama idaacadaad ka maqasheen ama maxaan ku leedaa telefoonada isgaarsiinta ama warbaahinta wax badan baad ka maqasheen waa la joojiyey laakiin maanta ka hor waxaan u malaynayaa ina yar xilgelin waxa weeye hadda isku tarsi wax la yidhaahdo degmada lahar la yidhaahdo oo gobol sanaadka ka tirsan ayaa dhuxul joojintaa ku hawshaysan ciidamada iyo howlgalkeeduna mana eego mana baalkiyoodo marka ugu horeeya anigoo idin salaamaya waxaan leeyahay in nala ka caawiyo haddaad magacaad tihiin sanaad tihiin oo tihiin maxaan ku idhaahdaa magacaad guud oo qabiilka ah tihiin waxaanu horta marka hore aanu baraarujinaynaa inaan ka soo caawiyo hadeeda waxay ku maqan yihiin diladaha shaacayay bacdi goobayaan dadka ka shaqeeyanay baadi goobayaan waana wax go-aana oo beeshu ka dhibcan ama magaca waxsan jeelin dee waa nala wadaagay markii hore inkastoo aan hadda eela u tirinayno anaguse waxaanu go-aan ku gusay inanaan gacantana ka saarin oo aana si cad isaga
caaqil waxaad nooga warantaa deegaanada laga fuliyey ama dhulka laga fuliyey ama tallaabooyinka hadda ay ciidanka la dagaalanka xaalafinta deegaanku ay fuliyeen goobaha ay ka fuliyeen ma noo sheegi kartaa waa idin waa idin sheegayaa waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa xaaris waxaa la yidhahdaa barshabeello waxaa la yidhaahdaa waro sida ay ama qaabka ay ciidamadu u fuliyeen yani maxaa ugu weynaa yani maxay ma wacyigelin bay sameeyeen mise dagaallo foolka foolaa dhacay mise dad bay kasoo qabqabteen yani arrinku sida uu u dhacay wax ma nooga sheegi kartaa
labadaba way sameeyeen marka ugu horeeya waxay sameeyeen muddo shan iyo afartan casho ah waxay samaynayeen maxaan ku idhahdaa wargelin iyo maxaan ku idhahdaa baahin iyo waxay sheegayeen in laga baxo bahashaas oo la xaaraantinimeeyey oo degmadu xaaraantinimaysay ayay marka hore shan iyo afartan xasho sheegayeen oo ku wacyigelinayeen oo cid waliba meesha ay joogto ama meeshay wax ka gudaysay ayay ugu tageen oo u sheegeen caaqil dadka dhuxusha gubaya ama dhirta jaraya waxaana soo gaadha inay hub haystaan hubka waaweyn iyo hubka yaryarba yaad isleedahayba yaa isleedahay bay yihiin ama yaa ka dambeeya hubayntooda taasi isweydiin male taasi isweydiin male warkaa waad haysaanin annaga waxaanu nahay maxaan ku idhaahdaa meelaan hay-adana lahayn maamulna lahayn dhahari maamulna male hay-adana male cid maamul ah oo maxaan ku idhahdaa u maqanina ma jirto markaa dadka maamulada haysta oo dariskaanu nahay baa duulimaadka iyo kadamaynta iyo hanjabaadda iyo iyagaa iskale marka dadkaa dariska ah ma wafdi ma loo diro ma la yidhi dee naga joojiya qalalaasaha aada nagu wadaan maadaama aan nahay dadka deegaankan iskale yani deegaankan iskale waxaa la goolayay kolleyba tiro ka saddexa goor ama afar goor baa loo tegey way yidhaahdeen mar hadal iska dee la iska yidhaahdaana macna ma yeesho marar badan bay waxay yidhaahdeen waxbaa laga qabanayaa bishii naga dhamaatay oo maxaan ku idhaahdaa ogas la oran jiray sidee shan iyo labaatankeedii ayay qoraal waxay ku soo saareen odayaal iyo maxaanku ihahdaa siminaaro siminaar la isugu tegay qardho waxay ku soo saareen shan iyo labaatankii bishii nadaafada ee sideedaad in la joojiyo wixii lagu dilana aanay wax maxaanku idhaahdaa lahayn wax maxaanku idhaahdaa maga inayan lahayn markay qoraalkaa soo saareen qoraalkaa isla qoraalkaa waxay ku bedeleen inay yidhaahdaan nin ciidan wixii aan ahayn oo wax dilaa dee waxaan ciidan baa dili karaa dadka layn karaa ama la dagaalami karaa waxaad iiga warantaa caaqil haddaynu arrintaa ka gudubno arrinta dhuxul joojinta haddaynu ka gudubno arrinta la soo deristay gobolka sanaag ee ah maakhir state adigu maadaama aa caaqil tahay oda dhaqmeed tahay oda weyn oo si weyn looga yaqaano deegaanka aad tahay bal looga waran maakhir state taageero intee leeg bay haysataa adiguse fikradaada bal marka hore noo sheeg aniga fikradayda waxa weeye waxa la yidhi looda looda ma maqashay looda waxa lagu maahmaahaa marka la gowraco raaxadid maskaxeed mindidu gaarto raaxadid maskaxeedka mindidu gaarto loodu isma ogaato ma maqashay annagu waxaan ogaanay marka annagoo dhimanay kala daadanay maxaan ku idhahdaa dadlii sidii ariga oo kale loo kala kaxaystay waxaan ogaanay wax dhaana inayan jirin inaanu samayno maamul goboleed inaanu samayno ayaanu ogaanay wax noo dhaana inayan jirin maakhir sideed waxa weeye waa mid naga go-an dad badan oo meelaha shacabka wax loo saaro baryo taga oo puntland iyo meelaha iyo u baryo tagaa waa jiraan oo yidhaahda maamul goboleed ma jiro waxna siiya laakiin annagu haddaanu degaanka nahay dadka lagu tuntay oo maxaanku idhahdaa laga xoog roonaaday oo aan maamulka iyo hubka haysan nahayna waxaa naga go-an maanta inaanu maxaanku idhaahdaa biyo qubta caano qubta gadaalkooda la qabsadaaraa la yidhi inaanu maanta maxaanku idhahdaa guriga diisa isaga dhigno maamul goboleedka dhisno baa naga go-an caaqil waxaad u malaynayaa dad badan inay ku andacoonayaan caaqiladii ayaan ka hadlin arrinkan maakhir state ama aad mood inay ka yara gaabsanayaan adigu arrinkaa maxaad ka odhan lahayd ka odhanaya wixii soo maray waa waxaa la yidhi umushu eda marka hore dhibaatada soo marta markay umulayso ma xusuusato baa la odhan karaa mahmaaha baa jirta waxaan ka odhan lahaa dhammaantood cid kasta oo soo faragelisaana dee dadku waa qabiil weeye qabiilna laysuma faragelin hadii la isu farageliyo dib baa ka imanaysa laakiin annaga dhammaan waxaan leenahay sida loogu aanu maxaanku idhahdaa xaqiiqadu tahay xaqiiqadu mid baakanaysa arrinkaas uma caaqil waxaa jirta dad ku andacoonaya in beesha warsangeli ay ka mid tahay puntland oo ay puntland asaaskeeda kasoo qayb qaadatay islamarkaana oranaya arrinka maakhir state of somalia waxa uu dhalin karayaa dagaal ka dhex dhasha isla beesha warsangeli ama puntland iyo maakhir state adigu arrinkaa maxaad ka oran lahayd arrin baa hortaale waxa weeye maxaa maamulku ka qabtay baa laisweydiinayaa tanada maamulka maamulka puntland la yidhaahdo u dhisnaa waana la wada dhistay dabadeedna waxaa la wareegay qariil la yidhaahdo majeerteen baa la wareegay khasaare hadday keentona mid badan ma keenayso baan qabaa waayo maxaanku idhaahdaa qariil baa la ahaa waxbaa la isku darsaday wixii la isku darsaday baa la isku darsaday odayaashiina nabadoonadiina iyo waxgaradkiina idinku ma soo saarteen baaq aad ku taageeraysaan maakhir state haddii idin soo saarena miyaad ku hawlanta waa ku hawlanayo haddaanu ku hawlanayo horey uma soo saarin qolada maxaanku idhaahdaa madaxa noo koowaada baana xoogaadiga oo arrimo aanu laysku saluugan yahay horey u sameeyey haddaanu waxaanu rabnaa markan inaanu maxaanku idhahdaa baaqna ka soo saarno sida uu dhismaayona tala ka bixino markaana laga maqlo miidiyaha laga heli doonaa haddii ilaahay ka dhigo ugu dambayntii jaaliyadda dibadjoogga ah ee u dhalatay gobolka sanaag iyo galbeedka bari maxaad adoo caaqila usoo jeedin lahayd waxaan odhanayaa marka koowaad waxaan odhanayaa waa salaamaya marka ku-xigtana waxaan leenahay inay si degdega usoo galaaniin dad aqoonlihi u yimaadaan gobolka u yimaadaaniin hawshana wax ka fuliyaanin maxaawino fiican oo maxaanku idhaahdaa wax lagu maamuli karana dalka dee iyagaa lacag aanu bidaynaa anagu sida ay wax u haysataanna ma naqaan laakiin inay hawl fiican ka soo galaaniin oo yimaadaaniin oo nala joogaan goobta nala joogaaniin ee uu ka dhici doono xafladda maxaanku idhaahdaa maamul goboleedku inay ka qayb galaan baanu u baahannahay
dhegaystayaal barnaamijii caweyska caawa halkaas ayuu inagu halkaas ayuu inagu egyahay tan iyo intaanu gadaal iska maqli doono sidaa iyo noola kulanteen wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
quraanka dhahareen maxna aan la huri karin